أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah haddana tanfiidkii la gudubgelayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
الله أكبر maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud oo xukun xaduridda ah ku fulisay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka macawiisleyda oo isagoo nool gacanta lagu soo dhigay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qaadiga oo goofagaara ah xukunka kaga dhawaaqay iyo boqolaal dadweyne ah oo ka qayb galay qodobadeena kale waxaa ka mid ah xasan gurguurta oo mar kale ku celiyey in uu raali ka yahay in xabashida ay qaadato qaybo ka mid ah xeebaha dalka soomaaliya warbixin ayaad ku maqli doontaan barnaamijka sidoo kale caawa faafreebka waxaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ee hiiraan oo ceelbiyood biyo macaan ka hirgelisay mid ka mid a deegaanada wilaayadaasi munaasabadii furitaanka ceelkaas oo mas-uuliyiin iyo marti kala duwan ay ka qayb gashay ayaad faafreebka ku maqli doontaan ciidamada booliska dowladda saliibyadda ah ee itoobiya oo ganacsato soomaaliyeed ku dilay magaalada mooyaale ee dhulka soomaaliyeed ee itoobiya gumaysato barnaamijkan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey iyo qaabka uu dilka u dhacay waxaan sidoo kale faafreebka ka marnaan doonin xaaladihii ugu dambeeyey magaalada khaza duqaymaha yahuudda iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa maxkamadda islaamiga wilaayada galgaduud ayaa xukun xaduridda ah ku fulisay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero macawisleyda isagoo ku dhuumaalaysanaya deegaano ka mid ah wilaayadaasi si gaar ah askarigan waxa uu kaga tirsanaa maleeshiyaadka macawisleyda ee magaalada guriceel haddaba fagaaro ku yaalla magaalada ceelbuur ayuu galabta ka dhacay xukunka xaduriddada ah mid ka mid a qudaadda wilaayadaasi ayaana goob fagaara ah xukunkii ka soo baxay maxkamadda kaga dhawaaqay iyadoo boqolaal dadweyne muslimiin ahna ay daawashada xukunkaasi ka soo qayb galeen aan dhegaysanno xukunkii ka soo baxay maxkamadda wilaayada galgaduud bismillaahi raxmaani raxiim ujeedda xukun sharci waxaa maxkamadda wilaayada islaamiga ee galgaduud la hor keenay cabdi xersi cali oo loo yaqaano daanyeerow oo labaatan iyo afar sano jir ah asagoo lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada murtadiinta gaar ahaan macawiisleyda gurceel asagoo ku biiray laba kun labaatan iyo saddex wuxuuna ka mid ahaa muddo saddex bilood ah mushaarka loo ballan qaaday bishiiba waa konton dollar murtadka uu la shaqaynayay daahir xoorey taliyaha ciidanka macawiisleyda gurceel asagoo dhuumashaal ku jiro ayaana la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cabdi xersi cali wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga oo ah cabdi xersi cali oo labaatan iyo afar sano jir ah waxaan ka jawaabayaa waxa laigu soo eedeeyey waxaana ugu jawaabayaa sida tan waxaan ka tegay dac waxaana ii yeedhay daahir xoorey oo taliyaha macawiisleyda gurceel ah oon qaraabo nahay wuxuuna i dhahay baabuur ayaan kuu soo diraa ee ii imow waayahay ayaan dhahay inta uusan baabuur ii soo dirin ayaa waxaan helay baabuur guriceel u socda guriceel ayaan tegey waxaa ii yimid daahir xorey wuxuuna igu yidhi ila shaqee waana ka aqbalay waana sax oo waa jirtaa in aan ka mid noqday murtadiinta gaar ahaan ciidanka macwiislayda guriceel waxaana la i siiyey qori waxaana la shaqaynayay muddo saddex bilood ah lacagta la ii ballan qaaday waxay ahayd bishiiba konton dollar waxaana la i soo qabtay anigoo falkaasi ku jira haddana waxaan diyaar u ahay wixii uu sharciga islaamka igu xakumo intaas kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay dacwada eedaysanaha iyo jawaabtii uu ka bixiyey cabdi xersi cali oo ahayd mid qiraal ah fiirisayna maxkamaddu arrinkaas unu bandhigtay shareecada islaamka wuxuu noqday falkaas uu ku dhacay mid gaalnimo ah oo ridnimo ah waxayna maxkamaddu ka soo saartay xukun soo socda xukun kow maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdi xersi cali xukun xaduriddo oo dil ah labo xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskaday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin laba qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu lbukhaariy saddex qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allahu wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaath altayibu zaani wannafsu binnafsi wa taariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca muttafaqun calayhi wa bilaahi towfiiq haddana tanfiidkii la gudogelayaa asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى امه الاسلام بشرى اننا نلماح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا
waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaabo halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey xogta weerar ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee magaalada ishakani ee gobolka laamu bakhtiga waa laba askari oo kufaarta kenya ah dhaawacyo askarta siliibiyiinta gaareyna waa uu jiraa dhanka baay waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee degmada dinsoor bakhtigu waa saddex askari oo etoobiyaan ah dhanka baay waxay ciidamada mujaahidiintu saaka qarax ka fuliyeen kantaroolka hareeri kaadiyow ee magaalada baydhaba waxaana la egtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa xasan sheikh oo mar kale ku celiyey in uu raalli ka yahay in etoobiya ay qaadato qayba ka mid ah badda soomaaliya madaxweynaha xukuumadda muqdisho xasan sheikh ayaa mar kale ku celiyey inuu raalli ka yahay haddii etoobiya ay soo gaarayso badda soomaaliya xasan gurgurte waxa uu carabaabay in aan marnaba hadalka loo dhigin in xukuumadda soomaaliya ay itoobiya bad u diidan tahay laakiin waxaa la isku haystaa keliya ay tahay sidee itoobiya badda ku soo gaaraysa madaxweynaha xukuumadda muqdisho waxa uu baaq u diray beesha caalamka isaga oo ka codsaday mowqifkiisa ku aadan in itoobiya hesho qayba ka mid ah badda soomaaliya tani ayaa ka dhigan in hogaamiyaha xukuumadda muqdisho uu ogol yahay in ciidanka itoobiya ay saldhig ka samaystaan xeebaha waqooyi ee soomaaliya balse wuu ka caraysan yahay in aan isaga lagala macaamilin ee abiy uu soo maray dhanka muuse biixi maalmahan waxaa isa soo taraya in dhowaan in dhowaan dhaqangal loo bedeli doono heshiiskii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed kaasi oo ilawareedyo qaar ay sheegayaan in la dhaqangelinayo bisha foodda inagu soo hayso ee julaay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda xabashiduna waxay dhowr jeer oo isku xiga sheegeen in somalilan aqoonsi ay siinayaan xiriirka diblomaasiyadeed ee xasan iyo abiy ayaa xumaaday wixii ka dambeeyey horaantii sanadkan haddii aan halkaasi kaga gudbo mareegta soomaali memo waxaan markan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayaa lagu daabacay haddii aan soo qaadanno mid ka mid ah warbixinada ku daabacan waxay ka hadlaysaa qalalaasaha ka taagan dalka kenya si gaar ah banaanbaxyada ay dhigayaan dadka kenyaanka ah ee kasoo horjeeda canshuurta ay ku kordhisay dowladooda madaxweynaha kenya william ruuto oo dareemaya cadaadis badan ayaa sheegay in uu ogol yahay in wadahadal uu la galo banaanbaxyaasha mudaaharaadyadan ay dhigayaan dadka kenyaatiga ah ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi taasi oo keentay in xabsiga loo taxaabo qaar ka mid ah banaanbaxyaasha waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka itoobiya oo dil iyo dhaawac ka geystay magaalada mooyaale ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ayaa saacadihii lasoo dhaafay dad rayidah ku weeraray gudaha magaalada mooyaale ee ku taal xuduud beenaadka u dhexeeya dhulka soomaali galbeed iyo kenya halkaasoo ay ka geysteen dil iyo boob ilawareedyo ayaa sheegaya in weerarka uu yimid kadib markii ciidamada booliska federaaliga ee dowladda xabashida ay gudaha u galeen dhowr dukaan oo ku yaal magaalada mooyaale halkaasna ay ka qaateen agabyadii hiilay ugu yaraan saddex ganacsade oo soomaali ah ay ciidamada booliska xabashidu halkaa ku dileen kadibna waxaa dhacay gadood ay sameeyeen dadka shacabka ah ee dilka iyo dhaca loo geystay dadka rayidka ah ee ka dhiidhiyey falalka ay ku kaceen ciidamada dowladda itoobiya ayaa la xaqiijiyey inay dileen askari ka tirsan ciidamada saliibiyiinta taasi oo hakisay boobka iyo dilalka ay wadeen ciidamadan oo deegaanka looga yaqaan finaasta dilalka iyo dhaca ay ciidamada xabashidu ka geysteen magaalada mooyaale ee ku taysan xuduud beenaadka soomaali galbeed iyo kenya ayaa la xiriiraa weeraro si gaar ah loogu beegsanayo ganacsatada soomaaliyeed ee isaga kala gooshaa dhulka soomaali galbeed bilowgii bishan juun ayay dhaceen weeraro dhowr ah oo lagu beegsaday gaadiid iyo ganacsato soomaaliyeed oo isaga kala gooshayey magaalooyinka wajaale iyo jigjiga sagaalkii juun ayay ahayd markii gaari ka baxay jigjiga kuna sii jeeday degmada wajaale weerar jidgal ah uu kala kulmay ciidamada itoobiya ee loo yaqaan finaas halkaasna ay ku dhaawaceen dhowr xubnood dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed waxay soo sheegeen in beegsigan ay dowladda xabashidu u aanaynayso inay kaga hortagayso agabyo ay ku sheegayso inay yihiin kuwa kontarabaan ah balse xaqiiqadu ay tahay beegsi gaar ah oo ka dhanaa hantida ay leeyihiin dadka soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey baraha bulshada hadal uu jeediyey madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte kaasi oo ahaa inay soo dhoweynayaan ayna ogol yihiin in dowladda itoobiya ay saldhigato xeebaha soomaaliya hadalkan ayaa hadalhayn xoogan ka dhaliyey soomaalida dhexdooda horey ayuuna u sheegay murtadkan in aysan ka soo horjeedin in itoobiya ay qaadato badda soomaaliya bal aan dhegaysanno mar uu arrimahaasi ka hadlayay dadka soomaaliyeed iyo caalamkaba waxaan rabaa inaan mar kale u caddeeyo etoobiya haddii ay doonayso xeebaha soomaaliya inay soo gaarto waa soo dhoweynaynaa waxaanan rabnaa inay u soo gaarto sida uganda ay xeebta kenya u soo gaarto sida burundi iyo Ruwa- iyo ruwanda ay u gaaraan xeebta tanzania sida south sudan ay xeebta kenya u gaarto sida ethoobiya lafteeda ay xeebta jabuuti u gaarto oo xeebta kenya usoo gaarto oo kale inay soomaaliya usoo gaartaan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى فانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
markanna waxaa inoo soo socota munaasabad lagu furayey ceelbiyood biyo macaan oo wilaayada hiiraan ay ka hirgelisay deegaanka biyoneef ee wilaayadaasi hase yeeshee markanna waxaan soo gudbin doonnaa xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa alaaba waxaa xubintaas nala socodsiiya walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa waxa ay duqaymo ka geysteen saacadihii lasoo dhaafay magaalada khaza iyagoo halkaasi dad shacab oo aad u fara badan ku laayay kuwo kalena ku dhaawacay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen dhowr xasuuq waxaana ku shahiday xasuuqyadaasi labaatan iyo siddeed ruux oo falastiiniyiina halka lixdan iyo lix kalena ay ku dhaawacmeen goobaha yahuuddu xasuuqyada ay ka geysteen waxaa ka mid ah xaafadda loo yaqaano xayi zaytuun ee ku taalla magaalada khaza iyo sidoo kale mandiqadda rafax ee ku taalla koonfurta magaalada khaza warbaahintu waxay soo bandhigayeen dadka shuhaadada iyo dhaawaca oo laga daadgureynayo goobaha yahuuddu maanta xasuuqyada ay ka geysteen ee ku yaalla magaalada khaza waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yahuudda bal aana egno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in tirada guud ee dadka shuhaadada filistiiniyiinta ay gaartay soddon iyo toddoba kun lix boqol labaatan iyo lix ruux in ay shahiideen halka dhaawacna uu marayo siddeetan iyo lix kun iyo sagaashan iyo siddeed ruux inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkii ayay maraysaa qaswada duufaanta alaqsa ee ka dhanka ah yahuudda dagaallo u dhexeeya ciidanka yahuudda iyo xoogaga muqaawamada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka dhaceen mandiqada rafax ee dhacda koonfurta magaalada khaza muqaawamadu waxay sheegeen inay khasaaro xoogan gaarsiiyeen ciidanka yahuudda dagaaladii maanta ay la galeen xoogaga wax iska caabintu waxay sheegeen in dagaaladii maanta ay ku gubeen gaadiid ay lahaayeen ciidanka yahuudda iyagoona soo bandhigay muuqaal ay kusoo gudbinayaan howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ka fuliyeen magaalada khaza
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى
الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم سجد يا رب يا الله يا الله يا كريم
waa hagaag dhegaystayaal xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khasana caaw waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى markanna wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ceelbiyood ka hirgelisay deegaan lagu magacaabo biyoneef oo ka tirsan wilaayadaasi deegaankan iyo deegaanno ku dhow oo biyo la'aan ahaa ayaa ilaahay fadligii waxaa iminka ay heleen ceel biyo macaan oo dadka iyo dunyaduba ay ka faa'iidaysan doonaan insha allah haddaba furitaankii ceelkaasi waxaa loo dhigay xaflad weyn oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan golaha nuqabada iyo waxgaradka ugu horreyn waxaad maqli doontaan guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo hadal kooban munaasabadii furitaanka ceelka ka jeediyey الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى بقى مهد إسكالا أولا وآخرا وحن أم هد علينا دادكي إيقوه ري دادكي أم هد عليان بعد الحمد لله وحن أم هد علينا دادكي قوغشت لغي بركة قودهان وحن ليه ريب ينف الله بركيو ragaa u istaagay martigelintaasi waxaan leeyahay martidii aad u yeerateen oo dalabkiina ajiibtay waad karaamayseen ilaahay agtiisa allah idinku karaamee bacd alxamdulilaahi haddee waxaan u joognaa biyoneef nimcada ilaahay haddii lagu shukriyo ilaahay subxaana wa tacaala waa siyaadinaa almaa'u khayrun min alfi kanzin ayaa ku qoran boorka soomaalidana waxay tidhaahdaa nafta biyo nolosha caano ceelka waxaa ku nool wax walba oo ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray oo makhluuqaadkiisa noocyadiisa kala duwan yacqil iyo maalaa yacqil ayaa ku nool marka nimcadaasi insha allahu tacaala in badan waa laga shukriyey naftana waxay ku salaysan tahay biyo noloshana waa caano marka reerka guud ahaan ilaahay subxaana wa tacaala nicmadaasi allah u siyaadiyo reer gaaljecel waxaad hadla gaartihiin nicmooyinka oo inaad ku shukrisaan mudan hogaankiina sare ee ogaas xuseen waa ogaas mujaahid ah waa ogaas dhallinyaro ah waa ogaas ummadda inay wax noqoto dadka ay la xisaabtanto diinka ay ku hormarto jecel idana waxaan leeyahay nicmooyinkaasi shukrin gaara ayay idinka rabaan waxaa kaloon u mahad celinaynaa waxaan qodannay ceel oo nicmooyinkiisa aad looga sheekeeyey dhulkeennana waxaa ku jira batrool insha allahu tacaala haddii aan difaacanna kan khayraadka kale oo gaalada hadda ay yacni usoo tafaxeedatay kuna hangowday waxaa ka mid ahayd inayn cumaal u wada noqonno iyagana khayraadkeenna ay gurato wayna ku hangowday insha allahu tacaala waxaan leenahay nimanka hadda cadowga noo ah oo deegaankeenna iyo dalkeenna iyo ceelasheenna iyo webiyadeenna degan waxay ku jiraan xero intaasoo iskaallo ahoo godad ahoo qodan ayay gadaal ka sii jiraan annagana dhulkii xooggiisii annaga ayaa ku nool kuna dhaqmayna qoryana waan haysannaa marka waxaan leenahay khaasatan reer hiiraan ama xaflada hadda dadka aan joogno jalaqsi iyo buuluburta aan qaybsanno biyoneef si gaara farxadda waan idinla qaybsannay ceelka siduu ku habboon yahay insha allahu tacaala odayaasha way ka hadleen biidnillaahi albaari nicmo kastana waxay leedahay xaasid biyahaasi lacabaaya dadaysa xaasid ku ah waxaana keenay makaankan waa farxad farxaddiina waan isla qaybsannay waxaadna haysataan biyo aad iyo aad macdan u ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu miceeyey waa nimco shukrin u baahan wa in tashkuruu yaradahu lakum shukrintaasi darteed ayaad waxaan xoole aad xidado u goyseen goglo aad u dhigteen waan idinla qaybsannay fa jazaakum allaahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay nabadoonno kale iyo odayaal dhaqameed ayaa goobta ka hadlay balse markan codka aad maqli doontaan waa ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلههم هذا إسكالي أولا بالله إدامات midna aan lahayd alxamdulilahi rabbi alcaalamiin bacd alxamdulilahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaalintii ay ku lahayd caalkan qodidiisa tabantaabadii idan waxaan leenahay wilaayadeena islaamiga ee hiiraan ee sheekhuleed awal dhabaan odayga ka yahay waan kaga mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala camalkiina iyo aakhiradiina ha hagaajiyo insha allahu tacala ayaan leenahay sidoo kale waxaan halkan kaga mahadcelinayaa marti sharaftii la casuumay ay timid waxaan leenahay iyagana waa mahadsantay jazaakum allahu khayran ehelkii iyo qaraawadii gogosha dhigay ee reer biyo neef ee maanta dhibtii haysay iyo culayskii hayay marka alla tabaaraka wa tacaala ka dulqaaday alla casa wajalla khayr iyo wanaag uu siiyey shukrinteedii inay intaan isu keenaan taariikhdii ay ka sheekeeyaan maanta meesha ay joogaanna dadka ay tusiyaan ay ugu warramaan iyagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran gogoshiinnii wanaagga badan laheed ee sharafta badan laheed ee dadkaad ugu yeerteen ilaahay tabaaraka wa tacaala shukrintaas idinkama qadiyo allana ha idin haleelsiyo insha allahu tacaala intaa kadib waxaan rabaa reer biyoneef inaan xasuusiyo inta ay ka sheekeeyeen ee dhib ahaa maanta ilaahay tabaaraka wa taala wuxuu idiin qadaray ceelka aa aragteen ee quraxda badan ee xaqiiqatan aanan arag aniga meel uu ku yeelay indhahayga aanan saarin quraxda iyo haykalka loo dhisay iyo sida loo naashnaashay ee nin walboo arko intaadan biyihiisa gaarin ay ku deeqayso aragtidiisa ay ku deeqayso والله تبارك وتعالى إذا مرنيستي وحا إذن حسود مدن بيو وإسل بيو لكن بيها دردن كودا هدني إي معانتا أي قبانو حقيقة هدي لغو شبع عاقك لديه كروا ميسحا ورباني أجزاكم الله خير انت الله إذن مرنيستي markii horena ma orogtahay culayska idiin saar maanta idinka dul qaadi wax buu idinka baahan yahay shukrina idinka baahan yahay garasho idinka baahan yahay الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ودين كباهن والنمعاء لسو كوبي كره الله عز وجل وحو ليهي لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد ما انت مركه فرصه هايستان وليسك مركو ندايو او ني walba biyihi banaanka ka helo oo ma ogtahay rubineet la wada gishto doosh lagu qabaysto nimcada hadii lagu shukriyo ka waran waa ma ogtahay eber noqon maysa markaas waa joogaysaa hadii lagu shukrin waayane waa eber jazakum allah khayr waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala ceelka maanta intaad farxad aad u maraysaan birita iyo qaylidii soo yeeri waa la isku haystaa dadka muslimiinta dhammaanna waxay ku ogyihiin ceelka reer biyoneef haddii ku oomaano iyadoo oonla ay tahay biyi ku siin jirteen maantooy biyihii bannaanka yeelaan haddaan lagu qadanay ilahay waa idin kulasaatama dadka mujtamacna wuu idin weydinaa laakiin maanta fursadaad haysataan ka faa'iidaysto ilaahay tabaaraka wa taala ugu shukriyo ilaahayna waxaan weydiinaysiinaynaa biasmaa'i wa sifaatihi ceelkaas siduu noogu banaysto noogu galaysto inuu noogu baaqi yeelo ilaahu adaan ku baryana noo baaqi yeel ilaahu islaamka noo baaqi yeel ilaahu diinta nagu dil ilaahu tawxiidkana waafaji ilaahu khayrkii wanaagga maanta aad noo bilowday ilahu noo dhammaystir jazaakum allahu khayran reer biinaf waxaan leeyahay cadowga waa tiradoo ka batay walaalkan waa maqlaysaan ma ogtahay ka guura ceelka anaa degahaba iska jirtaba nimcadaad aad hesheenna waxay rabtaa dhowrimaad waxay rabtaa soo jeedid odayaana leennahay dhallinyaraan leennahay qoryaan haysannaa haddiiba cadowga guntiga soo gala maxay taraysaa soomaalida waxay dhahdaa mogtahay intay indhe isqabanin maxaa la yidhahdaa ordga intay indhe isqabanin markii birita la yimaado ilkaha ilmaha yaa lagu qaadanin meelo badanaa jirto jazaakum allah cadowga dirsoo idin leeyahay taana waxaan leenahay jazaakum allah khayr ka digtoonaada ceelka asiga ah ee ilaah idinku nim idinku manaystay nimcadaa weyn oo alla tabaaraka wa taala idin siiyey ku shukriyo goos dambeedka ku dhaga ku dadaala insha allahu tacaala ilahay khayrkana waafajiyo ilahay khayrkana waafajiyo allahuma aciz alislaam walmuslimiin waadil ashirka walmushrikiin wadamir acdaaka acdaa الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله khayrkaadan ku weydiisanaynaa karaamadaada weyninkaadaan ku weydiisanaynaa ilaahu cize iyo sharafaan ku weydiisanaynaa ilaahu rabbi raxmaan cize iyo sharafaan ku weydiisanaynaa ilaahu diinteena inta kusoo duushay inaga qabataan ku weydiisanaynaa ilaahu cadowgaa soo duuli oo daalimka iyo xaaqidka ee nooc walba isugu jira ilaahu naga qabo ilaahu gaalada qabo ilaahu baabi ilaahu musiibo ku rid ilaahu rabbi raxmaan adaan gacmaha ku taaganay naga ajiib ilaahyow rabbi raxmaan sida ceeldheer looga halaagay ee inta ka horraysa looga halaagay ilaahu ay u halaagsamaan ilaahu dalkeena nooga bixi ilaahu dalkeena nooga bixi ilaahu kitaabkaadaan rabnaa radiina bilaahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إله يو ربي ورحمن الدستور كذا ربنا دين تادي هرتاجين إله نجقب إله دتكنا ولا علي إله عزة ذا كوكبرينا وين كذا كوكبرينا أسماء ذا كوكبرينا صفات كذا كوكبرينا إله يو إله ناديه نبلهن ربي وربي نما ذي كوكر سنه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa tahay markana waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimad uu halkaa ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abuunabahaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله بعد حمد الله تبارك وتعالى وحان أمهد علينا لما مرت الشرف تكال الدوان جهوين ككال الدوان كتمت صونا مشاركة سي حفلة دان قيمها بدن وحان لنا هاي جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحاسد أو كلام مدن إن أمهد علينا ولا لها خير بيانيف eena karaameeyey sidaa quruxda badanna noo marti qaaday waxaan leenahay jasaakumullahu khayran beledkiinna ha noqdo beled barakaysan adduunye ahaan iyo diin ahaanba allah idiin hormariyo sidaa ikhyaaray aad u jeedaan oo boorka noogu qoran waxa aan goobjoog u nahay xaflad marka dhan loo fiiriya ikhtitaam ah ama gebagaba u ah marka dhan loo fiiriyana furitaan u ah ceelkaa qiimaha badan ee biyaha macaan ee ilaahay uu naga siiyey deegaanka biyaneef runtii culeysyada ka jiray ee baahiyaadka jiray waxaa sheegay ikhyaartii xoogaalka u ahayd deegaankan wilaayadoodana xoogaal bay u ahayd intaasoo jeer bay wilaayada soo booqatay ceelkaas waxqabadka intaa hadda keliya ma ahayne ceelkii hadda meesha ku yaallo ceel gacmeedka ahaa baad ogeydeen markii lagu wareejiyey darbigii looga celinayay wasakhda waxqabadkii lasoo maray ahayd markii baahida jirtay la isla arkay oo dhibaatadii dadka haysatay deegaanka ay wilaayada aragtay iyo dadka waxay isla fahmeen in ceel la baadigoobo ilaahayna ceelkaasuu na siiyey xafladeenna marka waa xaflad farxad iyo raynrayn iyo shukri isugu jirta xaflad shukri ilaahay in loo mahadceliyo muhiimadeedu ay tahay sida boorka ku qoran allah subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay shay walba oo nool inuu biyo u baahan yahay wajacalnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuun biyuhu waxaa u baahan noolo kaste birtaa u baahan xitaa dhulka ilahay wuxuu noo sheegay subxaanahu wa tacaala markuu dhinto kadib inuu roobka ku nooleeyo bani aadamkaa u baahan xayawaanaadkaa u baahan makhluuqaadka ilaahay oo kala duwanba waxay u baahan yihiin biyahay u baahan yihiin baahidaa jirta darteed iyo maslaxada ummadda ugu jirta in ceel halka laga qodo ayay wilaayada u aqbashay in meeshaa ceel laga qodo ilaahayna biyihii waana siiyey xafladdeennan qiimaha badan oo aan geela ku qalannay oo aan isugu nimid waa xaflad shukri ah sababtu waxaa weeye allah subxaanahu wa tacaala ayaa biyaha keenay qur-aankeenna ilahay waxaad ku aragteen ara'aytum in asbaxa maa'ukum hawran faman ya'tiikum bimaa'i maciin bal ka warrama nabigow weydi haddii biyihii ilaahay qaato in asbaxa maa'ukum hawran ceelashaba hadday guraan ama ay cusbo noqdaan biyaba la waayo faman ya'tiikum bimaa'i maciin cidaan allah inu wax keenaysa miyaa jirta haddaan shukrin weyno oo nicmada ilaahay noo galay aan ka shukrin weyno oo biyahaas ilaahay una siiyo macaanka badanoo mawsixada aad moodid aan ilaahay ugu shukrin weyno ilahay waa qaadi karaayo ogaada waa qararayn karaayo ogaada shukriga ilaahay marka waase ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaadkiisi in muxuu ahaa lagu toosiyo daacadii alla lala yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabihii uu na faray in la fartoomo waxyaabaha ilaahay uu naga reebay in laga joogo wax fara badan buu ilaahay nagu leeyahay xuquuq badan baa dusheenna ah shukriga aan badinna si guud deegaanka iyo dadka muslimiintoona wa khaasatan reer biyaneef waxaa laga rabaa shukri gaar ah wadaantii dheerayd oo intaasoo baac ahayd waad ogeydeen meesha ceelka uu noogu qodan yahay cadowga meesha uu jooga galabta meeqay u jirta labaatan kilomitr wax ka yar buu cadowga noo jiraa annagana halkaanaan ku bagaaxayna waad arkaysaan ilaahay cadowgii si jabay tusaalaheeda weeye macnaha inaan halkaa ceel ka qodanno masaalixdeenna ku xaqiijinno cadowga ilaahayna bidhaantiisa loo jeeda waxna hadda uusan tari karin waxay ka mid tahay ama ay tusaale u tahay cadowgeenna inuu jabay keliya uu raba israacin ikhwaanana marka waxaa mudan oo aan rabaa inaan ku kabo mahadcelintii ragga bahda ee iclaanka ee hadday tahay alkataa'ib alandalus intaba martibay noo yihiin ayagana waa mahadsiin jazaakum allahu khayran Walaa- walaalaha jabahaadka kala duwan oo ayaga laftirkooda martida noo ah qaabilsan sugidda amniga iyo ka warqabka danaha dadka muslimiinta ah ayaguna waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran xafladeenna ee reeraynta waxay ku soo aaday annagoo ku faraxsan dhacdadii ama macrikadii weyneed ee mu'miniinta qalbiyada u daaweysay cadowgana qalbiyada ka cidhiirisay waa dhacdadii ama macrikadii weyneed ee ka dhacday ilaahay cadowgiisa inuu ku baabi'iyey degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dhacdada dhacmo qiimo badan bay ahayd waa bogaadinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala baan ugu shukrinaynaa mujaahidiinta iyo cid kasta oo tala ku lahayd waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii uu ku oofsaday oo uu shahaado uu ku siiyey shahaadooda allah u aqbalo wixii uu dhaawac ku soo gaaray dhaawac allah ka caafiyo mujaahidiintoo dhanna allah barakeeyo waa barnaamij aan ku faraxsannahay cadowga waxaan leenahay muutu bikayrikum dakana waxaa guta ninkay ka maqan tahay dakana waxaa guta ninkay ka maqan tahay annaga kana naga maqan tahay muslimiintay ka maqan tahay annaga kitaabkeenna lagu soo duulay annaga dadkeenna iyo sharafteenna lagu soo duulay annaga deegaanadeenna iyo masaalixdeenna oo dhan lagu soo duulay annaga dekanadeenna og cadowgu marka hadday ma og yihiin muslimiintu waa og yihiin dekanada laga galay wiilkeenna wiilkiisaa ogaan doona odayaasheennaa og gabdhaheennaa og dakanadeennana waa gudanaynaa kuwa maanta la midka oo ama fadhiya buula burde ama jalalaqsa fadhiya ama meel la mid ah fadhiyana waxay ogaanayaan dakanadeenna inaan gudan doonno oo aanan moogeyn ilaahay idinkiina waa guulaysan doonaa cadowgana waa jabay waxaan marka warkayga kusoo gabagabaynayaa oo aan ku khatimayaa mujtamac aad u fara badan baa goobta fadhiya shuyuukhan wa shabaaban dad tiro badan oo muslimiina halka jooga waxaan idin leeyahay waxay tahay sharafteenna iyo karaamadeenna waxay ku jirtaa difaaca diinteenna haddaan meel kale ka xulno wallaanan helaynin sharafteenna hadday adduunyo tahay iyo haddii ay tahay ilaahay in loo tago janno la galo karaamadeenna waxay ku jirtaa diinteenna difaaceeda qofka carabka wuxuu ku difaaci kara ilaahay diintiisa ku difaaco qofka ficil wax ku difaaci karo xooggiisa bixin kara diinta ilaahay ku difaaco qofka maal dhiibi kara oo ilaahay uu wax siiyey maalkiisa diinta ha ku difaaco tala iyo fikir qofku uu ku jiro oo diinta ilaahay wax ugu tari kara diinta ilaahay ha ku difaaco karaamadeenna galabta sidaan u sharfanna miyaad aragtaan wada jirkeenna miyaad aragtaan ammaanka aan haysanna miyaad aragtaan gabdhaheenna asturan miyaad aragtaan odayadeenna wada nuuraya miyaad aragtaan badeecadeenna iyo bilaadeenna iyo maalkeenna noo wada nabad dhaqba miyaad aragtaan waxa barwaaqe ilaahayna sii sooma aragtaan waxaan ilaahay una siiyey waxay ku daa'imi karaan oo ay ku joogi karaan diintanana difaacno qalbiga geliya wiilashow qalbiga geliya odayadeedanoo qalbiga geliya boqoradeenna iyo dhaqankeennaoo qalbiyada geliya culimmadeennaoo qalbiga geliya waxaan karaama ku yeelanaynaa oo aan ku hormaraynaa oo magaceenna ku waarayaa ilaahayna isagoo noogolo raalli aan ugu tegi doonaa difaaca diinteenna u adeegidda iyo u khidmaynta diinta nebi maxamed uu inoola yimid calayhi salaatu wasalaam intaana waa iga farriin walaalahaan u gudbinayo aad baad u mahadsantihiin ceelkaa meesha ka qodan galabta wixii ka dambeeya biyihiisa dee waa cabnayba ma ogtahay waa furan yahay waxaan leenahay ilaahu biyihiisa ka dhig biyo daawo ah ilaahay biyihiisa biyo daawaha ka dhigo kuwa dadka u roon allaha ka dhigo kuwa dunyada u roon allaha ka dhigo kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu caabudo oon ilaahay asaga loogu caasin allaha nooga dhigo ilaahay idinkii kuwa aan gurinoo yaran allaha nooga dhigo kuwa macaanadoo barakaysan allaha nooga dhigo dad iyo dunyaba kuwii anfaca allaha nooga dhigo wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi towfiiq فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balannaa inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله